subax wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax taliyihii guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka uu ku geeriyooday dagaal ka dhacay xawaalay oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka galmudug oo guul weyn ku tilmaamay la wareegistii galcad iyo xarardheere oo ka tirsan maamulka galmuduga booliiska gobolka banaadir oo gacanta ku soo dhigay kooxa burcada ah oo dadka shacabka ah dhibaatooyin kala duwan u geysan jiray munaasabad lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya oo baydhabo ku sugan iyo shirka dib u heshiinta oo furmi doona wararka dibaddana waxaa ka mid a kooxo islaamiyiin ah oo dalka burkina faso ka afduubtay ilaa iyo konton haween ah iyo madaxweynaha dalka turkiga oo sweden iyo fiinland ka dalbaday inay usoo gacangeliyaan ilaa iyo boqol iyo soddon qof oo la doondoonayo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka subaxaatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna aynu ku bilowna wararka ka imaanaya deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi oo ka dhacay dagaal khasaaro badan dhaliyihii u dhexeeyey ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaaba wararku waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab ay halkaasi weerareen waxaana kasoo baxaya warar kala duwan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka xawaali ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalka halkaasi ka dhacay uu ku geeriyooday taliyihii guutada lixaad waa guutada saddexaada ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka waxaana sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan inuu jiro khasaare kale oo halkaasi ka dhacay mas-uulka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray kornaal waa abshir shataqi waxaanu ka mid ahaay saraakiisha ciidanka xooga dalka dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu ka hadlay la wareegista ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegeen deegaanka galcad iyo sidoo kale magaalada xarardheere waxaana axmed qoorqoor uu ku tilmaamay la wareegista magaalooyinka galcad iyo xarardheere guul muhiim ah u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed iyo maamulka galmuduga
bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkaan rabaa inaan maantay ka bogaadino guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aad ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacaala u celino ilahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeeno ku bogaadino isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay ilaahay baa guul weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiino waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkana ku dhibaataynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimiga ah ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaan noo suukaa namid ah dhulka soomaaliyeed meel kastay ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan raba halkaan aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta ee dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka lagu xoreynayay dadkiina dalkiina iyo diintiina ad ku xoreyseen inta dhimanna waa ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walaalayaal ummadda somaaliyeed meelay joogtaba mar kale aan hal mar u wada guntanno waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan u guntanno weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yayna baxsanin insha allahu tacaala si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay
codkaasina waxaa u dambeeyey madaxweyne waxuu ahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed qorqoor oo ka hadlayay la wareegista ay la wareegeen deegaanka galcad waa magaalada galcad iyo sidoo kale xaradheere markaana haddii aynu eegno taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaay waa taliska ciidanka booliiska gobolkani banaadir ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen rag burcad ah oo dadka shacabka dhac u geysan jiray ciidanka booliiska taliska qeybta guud gobolka banaadir ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan koox shabakada burcada ah waxaana howlgalkani ay la fuliyey lixdii bisha waa falkan oo dhacay waa falkan dadka ay ku afduubteen ayaa waxa uu dhacay lixdii bishan waxaana kooxdani burcadka ah oo gaari raaxa ah watay ay afduubteen dad shacab ah ayagoo ka afduubtay meel u dhow garoonka cayaaraha ee injineer yeri sow ee degmada cabdicasiisa kooxdan burcadka ah waa kooxdan burcada ah oo ka koobnay shan rag ah ayaa waxa ay wateen qoryaha a k forty seven-ka iyo sidoo kale waxaana halkaasi ay ka afduubteen dad shacab ah gaariga ayaa waxaa lagu joojiyey amase ku joojiyeen isgoyska ex control halkaasi oo ay ku baarteen dadkii saarnay gaariga iyaga oo ka qaatay dhammaan taleefanadii ay wateen kadibna iska dejiyey dadkii shacabka ahay ee halkaasi markii hore ay ka afduubteen qeybo kamid ah degmada cabdilcasiisa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo xogta raggan hayay ayaa wadashaqeyn kale lahay amase wadashaqeyn ka helay dadka shacabka ah ayaa gacanta kusoo dhigay raggani waxaana ay kasoo qabteen deegaanka garas barley ee duleedka magaalada muqdisho labayo tobankii bishan abaaro sideedii subaxnimo ah burcadan hubeysan ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka amniga waxaana la horgeyn doonaa hay-adaha garsoorka si cadaalada loo marsiiyo taliska booliiska gobolka banaadir ayaa dhawaanahan waxaay wadeen howlgallo culus oo ay ku baarayaan dadka inta badan falalka amni darro ka geysta caasimadda sida dad kooxaha burcadka ah iyo weliba ciyaal weerada oo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka shacabka ah markaan haddii aynu fiirino munaasabadda lagu soo dhaweynayay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena mahad nuure ayaa ka warramaya
xafladan oo ahayd mid ballaaran oo isugu jirtay soo dhoweyn iyo taageeridda guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamuud dabaan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho taasoo ay soo agaasimeen bulshada gobolka banaadir waxaana ka qayb gala xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya xubno ka socda maxkamadaha iyo garsoorka dalka culumuudiin odayaal dhaqan haween iyo dhallinyaro munaasabadda oo daaran ee dhiirigelinta guddoomiyaha iyo dardargelinta shaqooyinka arrimaha sharciga iyo garsoorka ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadla cabdulaahi sheekh daahir bulshadu waxay qabanaysaa munaasabad ku saabsan taageeridda iyo soo dhoweynta guddoomiyaha Eh, inkastoo garsoorka uu yahay xaq qof kasta uu leeyahay haddana dadka gobolka waxaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran in garsoorka ay kala shaqeeyaan xaqiijinta cadaaladda dhanka kale xubno kala duwan oo kasoo qayb galay xafladda taageeradda iyo soo dhoweynta gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaga mahad celiyey xulashada u magacaabay garyaqaan saalax gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyagoo sidoo kale la uga baryay in uu fudeeyo mas-uuliyadda culus ee hortaallo liibaanta la sheegaayoo dhanba maxay tahay faman zuxzixa can innaari faqad faaza fawsan caliiman garsoorow ninkii wax hadaya ha xado kii wax dhacaya ha dhaco kii guryo dhisanaya ha dhiso kii diyaarad gadaya ha gato war lafahaaga aakhiradu waa dhowdaye ha loo cabsado annagana diyaar waxaan unahay bulshada raydan magaceeda annaga ku hadlayna garsoorka inaan la shaqayno maxkamadaha kala shaqayno xafiisyada kala shaqayno tabashada bulshadan usoo gudbino idinkana sidii hadaaye ninkii iga horreeyay uu sheegay dad dhiga furan nagu dhegaysanaya inaad noqotaan asagana waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu fuudeeyo xilku wax sahlan ma ahan cid kastaa marka xilka loo annaga maana ku baran adoo guddoomiye maxkamadeed laakiin waxaan ku baran adoo garsoore ah saasaan wanaaggaaga u sheegaynaa waxaan rabnaa inaan aragno nin markuu garsooraha ahaa aynan waxba ka bedelin xilkii gudoomiyenimada aynan waxba ka bedelin oo bulshada ku maamula cadaaladaas iyo xeerarkaas dalka u degan ku maamula insha allahu tacaala laba qeyb ay kale ahayd addi lamaanaata ilaa ahliha ammaanada u celi dadka iska lahay ammaanada anakaa u dhiibanay inuu nagu soo celiyo iyadoo nadiif aan rabnaa cadaalad mafhuumkeeda waxaa waaye musaawaad in la hela xuquuqda iyo waajibaadka in loo sinaado qof walbana wuxuu xaq u leeyahay la siiyo qof walba inuu cadaalada maro inay qasab tahay loona siman yahay sow hawshiisa guddoomiyaha iyo guud ahaan garsoorku ay u gutaan arrinkaas waxaan qabaa in culeyska laga yareeyo bulshadana lagu tababaro in ay u ka warsugaan ay u hogaansamaan haddii cadaalad darra aad tabanaysa meelaa aadaaba kuu furanoo racfaanaad aad qaadanaysaa mar waxaan aaminsannahay in ilaahay kuu doono xilkan aadna la timiday asbaabtii oo ilaahay kugu siiyey xilkan aad la timid waxaan kugula dardaarmayaa inaad ka fogaato asbaabta ilaahay xilka dibkaaga ceshahaayo si aad ummadda ugu sii shaqayso waxaa ugu weyn waa alcadl cadaalad wax lamida ma jiraan sida walaalkeen profesorka u sheegayna waxaa la yidhaahdaa cudurrada waxaa jira qaar hadday ka yani kugu dhacaan loo dhinto iyo qaar xoogoo ayaan la sii jiitamo qalbiga qof inta qalbiga yani maaragtay qalbiga beelay nool la arki maayo maaragtay qalbigu asaga asaasi ah cadaaladdu halkaasoo kale waayo guddoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin oo halkani ka hadla ayaa sheegay in shaqooyin badan ay soo qabteen muddadii xulka jiray isagoo sidoo kale u rajeeyey inuu la yimaado isbeddel muuqda guddoomiyaha bedelay filashada guddoomiyaha alla u fuudeeya hawsha oo u ducaynaynaa laakiin filashada yaanan badinin haddii aan la zuulinaynin caqabadahan ana aan sheegi doono hadda caqabado badan aa yaallo ustaad saalax asiga hawsha ag taallo laba jirka ninka raggaa lagu yaqaanaa waagaan meesha joognay waa joogay asiga oo qareen ah su-aalihiis waxay ku qotomi jireen inta badan dood sharci waxaan muxuu sharcigu ka qabaa waxaanu maxay yihiin marka nasaaha iyo sharci kuyuurar iyo dadaal muwaasafaadkaad ustaadku waa leeyahay guddoomiyuhu waa leeyahay waxaa marka rabaa filashada laakiin laga qabo shaqada laga qabanayo gobolka banaadir waa saaca ninkii lahay seynta uga rogo aniga uu rabo inuu istaagee waayo gobolka banaadir xildhibaan maxamed axmed beere oo qayb ka ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay xildhibaanada ahaa xafladani ayaa sheegay garsoorkii cadaaladda dalka inuu dhib weyn gaaro sannadyadii dambe isagoo u rajeeyey guddoomiyaha cusub inuu la yimaado isbeddel muuqdo ee maxkamadda gobolka banaadir waxaan rabaa marka hore inaan u hambaliyeeyo bogaadiyo soo dhoweeyo guddoomiyaheenna sharafta leh guddoomiye dabaan ilaahayna aan uga baryo inuu xilka iyo mas-uuliyadda la qaado waxaa ka dhacay runtii dalkan abshac anwaaci dulm kullu asbaab dulmi watacasuf ayaa ka dhacday dhibaato badan oo runtii aada u xoog badan ayaa dhacday waxa la sheegi kara ma ahan waxa dhacay magaca maxkamadaha iyo magaca garsoorka waxaan rabnaa inay dersi noqoto caqli iyo cilmi iyo garasho inta la ysku darana looga gudbo marxaladdaas marxalad ka fiican ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamuud dabaan oo muddo badan ka soo shaqaynaya arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha ayaa sheegay muddaduu xilka hayo inuu la imaan doono isbeddel muuqdo isagoo shacabka ka dalbaday taageerad iyo garab istaag
mid waxaa waaya inaan ka mahad celiyo xafladan soo dhaweynta ah ee bulshada gobolka banaadir ay ku soo dhaweynayaan eh, gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo ah anigoo halkan manaasada taagan eh, marka ugu horeysa inaan ka mahad celiyo sidoo kale aanu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii ii gartay inaan kasoo bixi karo xilka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir anigoo ka imiday uurka ama caloosha ee garsoorka gobolka banaadir oo halkaa ka shaqeynayay muddo ujeedkayguna wuxuu yahay sanadka hadda aan joogno ee maanta waxaan u malaynayaa janwaryaa lagu jiraa janwarida soo socota cadaalada gobolka banaadir wax mi iska bedeleen mase iskama bedelin su-aashaas idinka inaad ka jawaabtaan
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada dibadda kooxaha islaamiyiinta ah ee ku sugan dalka burkina faso ayaa waxay afduubteen ku dhowaada konton haween ah oo cunto u doontay gobolka zamu ee waqooyiga dalkaasi burkina faso oo ah goob ay ka howlgalaan kooxaha islaamiyiinta sida ay sheegtay dowladda dalkaasi afduubkan ballaaran ah ayaa ah kii ugu horreeyey ee dhacaa ee ka dhaca burkina faso iyada oo kooxaha islaamiyiinta ah ay ka yimaadeen dalalka ay dariska leeyihiin waa dalka ay dariska leeyihiin ee maali oo laga soo bilaabo sanadkii laba kun shan iyo toban ay kusoo awoodeysanayeen inkasta oo mararka qaarkood la afduubto dadka u dhashay wadamada reer galbeedka ama dalalka kale ee shisheeye haddana horey muu dhici jirin ayaa leeyahay afduub noocan ah oo kooxahan ay ka geystaan dadka u dhashay ee dalkooda dhacdadan ayaa dad badan soo xasuusiday tii ururka boko haram ay ku afduubteen haweenkii tirada badnaay ee u dhashay dalka nigeria guud ahaan warkiisa waxaa dhegeystaan kala socoteen raadiyo dalsawaanaynta ciddii wararkaygu sagaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay